ibraahim sheekh muuxiyidiin oo ah taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday dilkii maalintii shalay loo geystay gaashaanla sare nuurfarey oo ahaa taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalk wuxuu sheegay in dilka ninkaas uu aad u taabtay kana naxay isagoo sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu muhiimsan ciidamada dowladda federaalk wuxuu tilmaamay inay isku dhex milan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo dad uu cadow ku sheegay taasina ay keenayso in weeraro qorshaysan ay dhacaan marka ugu horreysa horta waxaan tacsiib tiiraanyaal aan u dirayaa dhammaan ciidanka cogga dalka soomaaliyeed iyo taliskiisa qoyskiisii iyo reerkii eelkiisii iyo dhammaan inta nuurfarey taqaana ayaan tacsi u dirayaa wallaahi hadde waa garan kartaa ninka la yidhaahdo nuur waa nin in muddo ah ciidanka ku dhex jiray waxaan leenahay haddee gacanka xaq daran ayaa dishay waan ognahay oo xilliga lagu jira maanta waxaan kala socnayn cadowgii iyo ciidankii ayaa isdhexgelaya sababtuna ay tahay marxaladda lagu sugan yahay oo aan ciidanka laftiisa gudihiisa ay ka imaan karto in wax u adeegaya cadowga inay soo galaan dilka gaashaanlahan ayaa wuxuu cabsi iyo walaac ku abuuray hoggaanka dowladda federaalk iyadoo sidoo kale tuhumo iyo kala shaki ku beeray ciidamada xasan sheekh maxamuud dilkan ayaan ilaa hadda dhankooda ka hadlin shabaabulmujaahidiin balse khubarada ayaa sheegaya in mujaahidiinta al-shabaab ay bartilmaameed u yihiin madaxda iyo saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalk lana socdaan wax walba oo ka dhacaya gudaha ciidamada dowladda federaalk iyo madaxtooyada gaar ahaan shirarka looga hadlayo ammaanka islamarkaana aysan waxba u qarsoonayn dowladda fadhigeedu yahay villa soomaaliya